halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo weliba barta internetka ee v o a somaly com
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a waa jim waa sabti sagaaliyo tobanka bisha sebtembar sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna waxaa si wada jira halkan idinka daadahaynaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idaacaddeenna galabnimo idinku haynana waxaa ka mida magaalada muqdisho oo uu maanta ka furmay shirka wadatashiga ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulada soomaaliya ee looga hadlayo hiisiga labada kun iyo lix iyo tobanka amisom oo sheegtay in kolonyo ciidamada kenya ah miino kula kacday gobolka gedo af hayeenka amisom wuxuu v o a u sheegay in laba askari shilkaas ay ku dhaawacantay
Uh, that exploded on, a, on an AMISOM uh, convoy. Because of that explosion, two of our personnel were injured. One armored personnel carrier was destroyed.
waxaan kaloo idiin haynaa dalalka korweeshiya iyo hungari oo isku haystaa qaxootiga muhaajiriinta ee yurub galaya barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
ra-iisul wasaaraha korweeshiya soran milanofej ayaa sheegay maantoo sabtiga in dalkiisu uu sii wadayo inay muhaajiriintu sii maraan ama sii dhex maraan dalkaasi safarkooda ay doonayaan inay ku tagaan dalalka yurubta galbeed waxaana dalkaasi saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay dhinaca serbiya uga soo gudbay ilaa toddobiyo toban kun oo muhaajiriina dalka awstriyana wuxuu soo dhoweeyey ilaa saddex kun oo muhaajiriina kuwaasoo soo gaaray dalkaasi maanta oo sabtiya ilaa kun iyo shan boqol oo muhaajiriina ayaa iyaguna socod ku galay dalka awstriya iyagoo ka yimid dhinaca dalka hungari halkaasoo xukuumadda halkaasay xuduudda kula kulmeen ciidamada bilayska iyo saraakiisha ka socota hay-adda laanqeyrta cas madaxweynaha dalka maraykanka barack obama iyo dhigiisa dalka cuba ra'uul castro ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay kadib markii dalka maraykanka uu qaaday tallaabooyin wax lagaga qabanayo xanibaadihii saaraa dalka shuuciga ah ee cuba ee la xidhiidhay dhinaca ganacsiga iyo socdaalka mas-uuliyiin ka tirsan aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa sheegay in labada hogaamiye ay sidoo kale ka wada hadleen safarka baadariga bob francis kaas oo safar ku mari doona labada dal iyaga oo bogaadiyey doorka uu bob francis ka ciyaaray wanaajinta xidhiidh labada dal baadariga ugu sarreeya madxabda katoliga bob francis ayaa door weyn ka ciyaaray sidii u furi lahaa wadaxaajood dhex mara labada dal ee maraykanka iyo kuba
baadarigaasi haddaba ugu sarreeya diinta masiixiga ayaa waxaa safar toban cisho qaadanaya uu ku kala bixinaya dalalka kuuba iyo maraykanka oo iyagu dhowaan soo afjaray cadaawadda ka dhex oognayd muddada kontonka sano ahayd madaxweynaha kuuba raul caster ayaa ku soo dhoweynaya magaalada hafaana baadariga diinta masiixiga bob francis marka uu gaaro magaaladaasi galabta oo sabtiya isagoo berri axada kula kulmi doona dadweyne aad u faran fagaaraha kacaanka ee magaalada hafaana ka hor inta uusan kulan gaara la yeelan madaxweynaha dalkaasi bob francis iyo saraakiisha aqalka vaticanka ee roma ayaa muddo bilah fududaynayay oo lug ku lahaa wadahadaladii u dhexeeyey xukuumadda washington iyo xukuumadda hafaana sanadkii labadii kuwaasoo markii dambena soo afjaray bishii disembar xiriirkii goonaa ee labada dal safarka kuba kadib ayaa baadariga kiniisadda ama diinta masiixigu bob francis wuxuu u soo gudbi doonaa dalkan maraykanka taageerada milatariga ruushka ee dalka syriya ayaa u muuqata inay weji cusub gelayso kadib markii ay dalkaas gaadheen diyaarado dagaal oo cusub mas-uuliyiinta dalka maraykanka ayaa sheegay shalay jimcihii in ruushku uu dalka syriya geeyey ilaa afar diyaaradood oo dagaal kuwaas oo la geeyey saldhig ay leeyihiin ciidamada cirka ee dalka syriya oo u dhow magaalada latakiya sidoo kalena waxaa goobtan lagu arkay ilaa siddeed diyaaradood oo ah kuwa qumaatiga u kaca oo leeyahay dalka ruushku mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha sirdoonka maraykanka ayaa u sheegay v o a inaanay caddeen ujeeddada ruushka ee faragelinta dalka syriya
halkaad wararkaasi kala socoteenina waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo magaalada washington si toosa idinka baaqaysa
haddaynu ku horeyno dhinaca iyo magaalada muqdishona magaalada muqdisho waxaa galabta ka furmay shirka madasha wadatashiga oo u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo weliba madaxda maamul goboleedyada oo iyagu maanta gaadhay magaalada muqdisho shirkan oo toddobaadkii hore ay kismaayo uga dhawaaqeen madaxda dowladda soomaaliya ayaa waxaa looga hadlayaa hanaanka doorashada iyo aayaha siyaasadeed ee sanadka soo socda ee labada kun iyo lix iyo tobanka waxaana goobjoogayaal ka noqonaya xubno ka socda beesha caalamka jacfar kuukaay wariyaha v o a muqdisho ayaa warbixintan
waxaa muqdisho wada yimid madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira ee puntland galmudug koonfur galbeed iyo jubba waxaana lagu wadaa ka sokowtan guud in lagu soo qaado khilaaf hoose oo mas-uuliyiinta kulmaysa qaarkood ka dhex jira ma jirto cid ka socota bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan oo madasha lagu martigeliyey cabdulaahi maxamed shirwac guddoomiyaha dalladda sosheensa ayaa sheegaya in talada dalka la wadaago oo aanay jirin cid si gooni ah ay kaga go'do yani maamulada iyo dowladda keligood inaysan horta talada lahayn talada dad badan ay la leeyihiin bulshada rayidka ah soomaaliyeed ganacsatada culimada haweenka dhalinyarada dadka diyaaskarada jooga oo kaalin weyn ku leh maaragta horumarka wadanka iyo xasiliishiisada
dadka qaar ayaa waxa ay rajo aada u sarraysa ka muujinayaan natiijada ay suurtagalka tahay in ay shirkan ka soo baxdo hase ahaatee cabdulaahi maxamed shirwac isagu aada uguma rajo weyna midhahaasi la saadaalinayo waxa un weeyaanaan u malaynayaa waxyaabihii shirarka noocan oo kaleeta a kasoo bixi jiray oo hadhowdaysa si u dhaqangelayaan aan shaki weyn ka qabno inay matalayaan dadka soomaaliyeed danihiisa iyo horumarkiisa ama ay kaalin weyn ka qaadanayaan xalinta dhibaatada waddanka jirtana iyadana shaki ayaan ka qabnaa
labiiyo tobankii bishan sebteembar ayay madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyadu ka wada qayb galeen caleemasaarka madaxweynaha jubba axmed maxamed islaan axmed madoobe waana halka ay ka soo baxday talada ah in labaatanka bishan muqdisho laysugu yimaado aayaha soomaaliyana laga xaajoodo jacfar kuukaay v o a muqdisho
waa hagaagi lantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaane galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay waxaa inoo soo socda afayeenka amisom oonu goordhoweyd waxa aan idhaahday waxaa inoo soo socda wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda qaxootiga ku qulqulaya qaaradda yurub balse marka hore waraysi aan la yeelanay amisom afayeenka amisom amisom ayaa sheegtay in laba ka tirsan ciidankoodu ay dhaawacmeen baabuurna laga burburiyey kadib markii miinan kula qaraxday kolonyo maraysay gobolka gado afayeenka amisom cornel bown juguna oo u waramay waryaheena maxamed colaad xasan ayaa sidoo kale beeniyey in ciidamada amisom ay ka baxeen saldhigyo ku yaala koonfurta soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellada hoose ugu horreyn waa kan afayeenka oo ka hadlaya qaraxa ciidankooda lagula eegtay gobolka gado
maanta ayaa qarax loo adeegsaday aaladda qaraxda ee i e d loo yaqaano lala eegtay kolonyo ka mid ah ciidamadeenna meel ku dhow deegaanka lakooley ee gobolka gedo gaar ahaan waxa uu weerarku u beegsaday kolonyo sahaysidey waxaana nooga dhaawacmay laba askari hal gaadhina uu nooga burburay weerarkaas ciidamada amisom ayaa labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ka baxay ilaa saldhiga oo ay ku leeyihiin gobolka shabeellada hoose laakiin afayeenka amisom oo aan arrintaasi wax ka weydiinay waa uu beeniyey
marka ugu horreysa kama aanan bixin meelo badan sidaan dhowr jeer oo hore u sheegnayna waxaan dib u qaabayn ku samaynaynaa ciidamadeenna xeryaha ku jira waana qayb ka mid ah istaraatiijiyadeenna militari waayo waxaan u baahannahay in aan dib u abaabulno ciidamadeenna si aan u xaqiijinno guushooda midhaha dib u habaynta socotana waxaa laga arki doonaa toddobaadkan markaa ma jiraan magaalooyin waaweyn oo qorshaha noogu jira in aan ka tagno afayeenka amisom ayaa sidoo kale waryaheena maxamed colaad waxa uu weydiiyey sababaha keenay in dhowr jeer al-shabaab ay la wareegaan xero ay ciidamada amisom ku sugan yihiin tiro ciidamadoodana looga dilo
wararkaasi waa qayb ka mid ah dacaayadda la adeegsanayo al-shabaab ma awoodaan in ay tiro badan nagu soo weeraraan laakiin waxay adeegsadaan xeelado ay ka mid yihiin in ay hub fara badan iyo qaraxyo mar qudh ah mar qudh aan idhaahdee wax ku soo weeraraan si loogu maleeyo inay badan yihiin ma laha awood ay iyagoo tiro badan nagu soo weeraraan oo aan haddana la ogaanin marka waa uun dacaayado aan maqlayno oo ah ilaa iyo laba boqol oo askari meelaha qaar inay nagu soo weerareen tirada iyo awooddoodana ma laha al-shabaab ugu dambayntii ayaa afhayeenka amisom cornel bawl juguna waxa aan wax ka weydiinay halka ay ku dambeeyeen ilaa iyo lix ka mid a askarta ciidamada amisom gaar ahaan kuwa uganda oo dhowaan madaxweynaha uganda yuweri museveni uu sheegay in ay dhici karto inay al-shabaab ku qabsadeen weerarkii ay ku qaadeen saldhigii saldhigga janaale Um, well, I read that in the, in the Japanese media. Um you, you'd honestly have to talk to the originators of that. that Warka that waxaan ka information.
akhriyey They have warbaahinta some dalka comment Japan, because- aniguna way igu adag tahay inaan xaqiijiyo laakiin waxay ila tahay inay wanaagsanaan lahayd in wax laga weydiiyo meelaha uu warkaasi ka soo baxay kaasina waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada amison bowl juguna oo wariyaheenna maxamed colaad xasan khadka taleefonka uu goor dhoweyd ku waraystay v o a washington ayaad weli naga dhegaysanaysaane haatan qaaradda yurub ra-iisul wasaaraha korweeshiya ayaa maanta sheegay in dalkiis uu sii wadayo inay muhaajiriintu sii maraan dalkaasi safarkooda ay ku doonayaan inay ku tagaan dalalka yurubta galbeed dalka korweeshiya waxaa saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay dhinaca serbiya uga soo gudbay ilaa toddobiyo toban kun oo muhaajiriina dhinaca kalena korweeshiya iyo dalka hungari ayaa iyagu ku kala aragti duwan qulqulka muhaajiriinta yurub soo gelaya ismaaciil farjar oo stuudiyaha ugu heliya ayaa warbixintaasi noo haya hadalka milonovich ayaa ku soo beegamaya xilli uu booqasho ku tegey xarun loo sameeyey muhaajiriinta oo ku taalla magaalada belimanastir oo ah magaalo dhinaca bari ee dalkaas ku taalla una dhow xuduudda dalka hungari Dakle, ne možete zaustaviti ovu rijeku ljudi dok se ne zaustavi na izvoru.
ma joojin kartid webigan dadka ah ee soconaya ka hor inta aanad joojin isha ay ka soo burqanayaan sida aan shalay idiin sheegayna kroweeshiya isuma beddeli doonto xuduunta qaxootiga ee midowda yurub suuragal ma noqonayso in halkan la dejiyo boqolaal kun oo dad ah suuragal maaha iyada oo la eegayo xajmiga aan qaadi karro oo keliya hase ahaatee xataa dadka ayaa ka hor imanaya waxayna doonayaan in ayna dhaafaan sidaasina waa jidka keliya ha noo dhaafeen si ilbaxnimo leh ayuu yidhi inta badan dadka muhaajiriinta ah ayaa xilligan u safraya dalka hungary iyo slovenia si ay u gaadhaan dalalka jarmalka sweden iyo dalalka kale ee yurub Ali smo spremni i cijelo vrijeme smo o ovom razmišljali, ovaj plan je cijelo vrijeme postojao jer nas drugi na to tjeraju. Dakle, i tekako smo diyaar ayaan nahay organizirani.
mar walba naročito ako arrintan waan ka se fikirnaa uspoređujemo sa- mar ne walba možemo se qorshahani wuu uspoređivati s jiraa Bangladešom.
waayo Uspoređujemo se sa dalalka ovima kale što ayaa sidan nagu cadaadiyey inaan samayno si wacan ayaan u abaabulannahay marka loo eego dalalka kale ayuu yidhi in ka badan labaatan kun oo muhaajiriin ah oo badankoodu ay u dhasheen dalka siiriya ayaa u soo jabay dhinaca dalka kroweeshiya kadib markii hungari ay maalinnimadii salaasada dhiseen xayndaab bir ah islamarkaana ay u isticmaaleen dadka muhaajiriinta ah ee doonaya inay dalkooda ka soo galaan dhinaca dalka serbiya sunta dadka kaga ilmaysiisa iyo biyo xoog badan si ay isaga celiyaan qulqulka muhaajiriinta ayaa maalmahanba ismaandhaaf aad u sarreeya ka dhex abuuray labadan dal kaas oo ku aadanaa sida loo xallinayo arrintan muhaajiriinta iyo weliba sida waddamada yurub ee xubnaha ka ah midowda yurub ee siddeed iyo labaatanka dal ah ay uga falcelinayaan qaxootiga tirada badan ee soo gaadhaya xeebahooda hogaamiyaasha midowda yurub ayaa la filayaa in ay shir isugu yimaadaan maalinimada arbacada ee toddobaadkan kaas oo ay isku dayayaan inay heshiis ka gaadhaan sidii ay u qaybsan lahaayeen qaxooti gaadhaya ilaa boqol iyo labaatan kun oo qof inkastoo ay jidka weli ku soo jiraan tiro kale oo aad u badani halka kumanaan qaxooti ahina ay maalin walba soo gaadhayaan xuduudda dalalka balkanis kuwaas oo ka imanaya dalka turkiga soona maraya dalka gariiga dhinaca dalka hungari ayaa sheegay in maalintii jimcaha ay dhinaca dalka kroeshiya ka soo galeen in ka badan shan kun oo qaxooti ah kuwaas oo dalkooda ku soo galay tareen iyo basas tiro kale ayay sheegeen in ay suuragal tahay in ay maanta soo gaadhaan gaar ahaan iyaga oo sheegay in ilaa labaatan bas ay taagan yihiin dhinaca xuduudda dalka hungari kuwaas oo saf ugu jira in ay daadgureeyeen qaxootiga ciidamada dalka hungary ayaa xilligan wada inay ka dhisaan xuduudda ay la leeyihiin dalka kroatiya xayndaab la mid ah kan ay ka hirgeliyeen dhinaca dalka serbiya
ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintaasi inala socodsiinayey galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan afartii iyo shan iyo toban daqiiqo iyo weliba afartan ilbiriqsi ayay saacadda afrikada bari haatan tahay haatanna puntland ururka saxufiyiinta puntland ayaa mar kale walaac ka muujiyey xeerka saxaafadda puntland oo mar hore ay ansixiyeen golayaasha xukuumadda iyo baarlamaanka maamulka puntland saxufiyiinta iyo wasaaradda maamulka puntland ee warfaafinta ayaa maanta shir ku yeeshay magaalada garoowe warbixintan waxaa soo diray waryaheena nuux muuse birjeeb
kulan ballaaran oo maanta ka dhacay magaalada garowe islamarkaana ay soo qabanqaabisay ururka ay ku midaysan yihiin saxaafadda puntland ee maab ayaa looga dooday sidii dib weegis loogu sameyn lahaa xeerkaas gudoomiyaha maab faysal khaliif barre oo v o a la hadlay ayaa sharaxay waxa kulanka uu ku saabsan yahay
arrimaha uu ku saabsan yahay waxa weeye shirkan waa shir wadatashi oo aan ugu yeedhnay daneeyayaasha warbaahinta puntland in ay nala arkaan qodobada aanu ka qabno dareenka ka qabno ee ku jira xeerka warbaahinta puntland islamarkaasina qaarkood aan u aragno inaysan la jaan qaadayn warbaahintan iyo wakhtigan casriga ah ee loo baahan yahay warbaahintu inay noqoto xor
saxaafadda ayaa ka walaacsan qodobada ay hay-adaha dowladda ansixiyeen madaxweynahana saxiixay si uu dhaqangal u noqdo
waxaa ka mid ah aqoonsiga saxafiga qodobka labaylabaatanaad ee dastuurka puntland wuxuu leeyahay saxaafadda madaxa bannaan waa ay ka madax bannaantahay fargelin dowladeed qodobka shanaad ee xeerka warbaahinta puntlandna wuxuu leeyahay wasaaradda warfaafinta puntland ayaa siinaysa aqoonsiga wariyaha haddii markaa dowladdu ay xaq u yeelato inay tidhaahdo aqoonsiga wariyaha anaa siinaya dowladdu iyadaa go'aaminaysa qofka wariya noqonaya sidoo kale waxa ay dowladdu yeelanaysaa door ah in qofkii ay doonto ay kala noqoto aqoonsiga saxafnimada oo ay tidhaahdo qofkaas waa qof wadanka kasoo horjeeda aqoonsiga saxafnimada sidaas darteedna waxaa sahlanaanaysa faragelinta ay dowladdu ku hayso warbaahinta
wasiirka warfaafinta puntland maxamuud xasan soocade oo la hadlay v o a xilli uu ku sugnaa goobta shirka suxufiyiinta uga socday si rasmi ahna u furay shirkaasi ayaa caddeeyay mowqifka dowladda xeerkan saxaafaddu inuu la socotay dee mar hore ayaa la gudbiyey labada gole waa gudbiyeen madaxweynuhuna faafinta rasmiga ayuu ku soo saaray maab waxay la timi dhowr qodob oo ay leeyihiin conseen baan ka muujinnay dhowrkaa qodob runtii annagu kuwo aanu ku qaracsannahay in wax laga bedelo qaarkood maaha waxaa ka mid a aqoonsiga saxafiga waxay leeyihiin maab aqoonsiga saxafiga waa inaannu annagu bixinno islamarkaana ay dhiigisina aanu bixinno taasi wax suurtagala maaha meesha waxaa ka maqan waa roolkii dowladdu ay ku lahayd meesha mana jiro dee sidaynu ku ognahay hal qof ama hal association oo iyagu jeegga intay saxeexaan haddana sarrifa runtii taa waa diidannahay qodobka labaad ee aan anaga noo cuntami karin dowladahaan waxaa weeye xeerka ciqaabta waxaan leenahay dee wariyuhu marka uu dembi galo waa muwaadin waxa la geenayaana waa maxkamad iyagu waxay ku leeyihiin waxa la geenayaa waa maxkamad madaniya maxkamadan madaniga ahi anna waxaan u naqaanaa maxkamadda madanigii maxkamad qaada kiisaska yaryar puntland waxaa ka jira maxkamadda darajada koowaad labaad iyo saddexaad waxaan leenahay suxufigu de dembigiisa maxkamadda ha la geeyo iyana waxay leeyihiin maya maxkamadii aan la geenin dowladda ayaa ku adkaysanaysa in xeerkan ay fikir badan ku lahaayeen qaybaha warbaahinta puntland sharcigani sharci in badan soo jiitamayay buu ahaa sanadkii hore ayaa dowladdu ay meel marisay muddadii ilaa iyo intaa ahayd ee hore waa laga doodayey maab ururka suxufiyiinta puntlandna way ku qanacsanaayeen waxaa hadda meeshan soo celiya annaga waxaanu aragnaa maab oo doonaysa inay afduubto oo islamarkaana ay iyadu ee dana ay leeyihiin ay ku meelmarsadaan runtii taasaanu aragnaa hadda maadaama baarlamaankiina uu joogo qaybihii kale civil society suxufiyiintina ay joogaan haddii ay soo saaraan in qodobadaasi wax laga bedelo makula muuqataa in dowladda ay ogolaanayso in wax laga bedelo sharcigani dowladdu way baaskaraysay wayna gudbisay dastuurka puntland wuxuu leeyahay golaha wakiilada ama golaha baarlamaanku sharciga markay dowladdu soo baaskarayso ee golaha cabinet ministerska uu soo maro kadib marka loo soo gudbiyo ee golaha wakiilada golaha wakiiladu wuu diidi karaa wuu ogolaan karaa waxbuu ka bedeli karaa waxna wuu ku dari karaa haddii ay sidaa tahay dowladda mid u taalla meeshani ee haddeero hawl uga furani runtii uma aragno ururka suxufiyiinta puntland ayaa sheegay in geed dheer iyo mid fogba ay u marayaan sidii ay xeerka puntland uga saari lahaayeen qodobada ay diidan yihiin in lagu dhaqangeliyo waxyaabaha aan anagu ka shaqaynaynay muddo hal sano iyo badhanah waxay tahay in xeerkaas dib loo celiyo haddii dib loo celin waayana ururka saxafiyiinta ee puntland waxa uu diyaar u yahay in uu socdo ilaa inta uu ka tegaya halka ugu dambayso ah inuu maxkamadda sare dacwad ka furto islamarkaasina aanu hor dhigno caddaymo ku filan in xeerkaasu qodobo ka hor imanaya dastuurka ay ku jiraan nuux muuse birjeeb v o a garowe
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal waa sabti sagaal iyo tobanka bisha sebtembar sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadeeda galabnimo ay washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandure ayaa inala socodsiinaya
wanaagsan dhegaystayaal mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha ayaa dabcad sugaysaan barnaamijka hambalyada iyo heesahana waxaan ku soo qaadnaa heesaha islena dhegaystayaasheenna way ka heli doonaan iyo weliba warqadaha iyo dhambaalada ay noo soo diraan dhegaystayaashuna dhambaalka ugu horeeya haddaad soo qabto waxaa diraya macalimiinta iyo ardayda baa layidhi fasalka laba iyo tobnaad ustaad axmed xaashi cabdiraxmaan dhiile iyo sidoo kale maamulka iskuul maxamed cumar gadhi baa layidhi iyo maamula ku-xigeenka marka maamulkii iskuuladii unbaa lasoo qoray laakiin iskuulka midkuu yahay meesha uu ku yaala intaba halkan kuma cadda haddaanay soo socon maamul ku-xigeenka baa la yidhi ustaad xasan maxamed xaayow iyo maxamed axmed xasan koronto iyo maxamed cabdi maxamed daahir xuseen cabdi daahir neero iyo ibraahim cumar axmed waa ibraahim blue cabdiraxmaan xaaji maxamed maracade axmed cabdulle maxamed iyo ardayda kale ah baa la yidhi najmo axmed faarax najmo nalka iyo maymuun ibraahim maxamed waa maymuun maanka iyo sidoo kale iqra xasan maxamed iyo jamaad aadan abikar iyo ugu dambeyntii hodan yuusuf cabdulaahi dhammaan dadkani waxay tahnid aroos u dirayaan anise muuse ibraahim oo loo yaqaano aragsan iyo maxamed ibraahim cabdi oo ku aqalgalay magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda howlwadaag baa layidhi waxaana ay si gaara ugu sii aqalgaleen baa layidhi laanta bacaadaha baa layidhi waxaana leenahay bay idhahdeen noqda kuwii isku waara wiil iyo caano gabar iyo caanona waa loogu duceeyey aamiin waxaa noo baaqaya aabe axmed maxamed diiriye oo nacnac loo yaqaan iyo hooyo faadumo ijirde nuur iyo cabdicasiis axmed maxamed diiriye iyo cabdulqaadir axmed maxamed diiriye khaalid axmed maxamed diiriye iyo nuure axmed maxamed diiriye iyo odageeda iyo huda axmed maxamed diiriye iyo odageeda iyo caruurtooda iyo ayeeyo khadiijo ismaaciil iyo ayeeyo ardo cabdulaahi diiriye dhammaan reer axmed maxamed diiriye nacnac waxa ay hambalyo iyo bogaadinba u dirayaan mawliid muuse maxamuud iyo waxaay yidhaahdeen nimco aadan maxamuud oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada hargeysa waxayna leeyihiin noqda kuwii isku waaraa aniguna aaminayaan raacinaya dhambaalkanna waa meher waxaana uu ka yimid aabe muuse maxamed jaamac iyo hooye kinsi maxamuud diriye khadar nuur ibraahim xaaskiisa iyo caruurtiisa nimco muuse maxamuud iyo nadra muuse maxamuud iyo odageeda iyo caasho muuse maxamuud iyo odageeda siciid muuse maxamuud iyo kowthar muuse maxamuud iyo sucaad muuse maxamuud iyo samiiro muuse maxamuud iyo safo baa la yidhi khadar nuur iyo farduus ismaaciil aw salaan iyo hanad ismaaciil maxamed iyo maxamed ismaaciil maxamed dhammaan reer muuse maxamed waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan mawliid muuse maxamuud iyo ooridiisa baa la yidhi marwo nimco aadan maxamuud oo meherkoodu uu ka qabsoomay hotel xaraf ee magaalada hargeysa eebaha ka yeela bay leeyihiin qoys lagu nagaado oo nolosha ku xasila annaguna waxaanu raacinaynaa aamiin heesta ugu horreysa dhegeystayaashan aan usoo qabanayno waa sabab kale hamoodine suntaadii habeenada waan ka seexa waayey waxaa ku luqeynaysaa hibo maxamed hibo nuura
Thank you. sabab kale ha moodine waa hibow codkeedii aada moodo shimbir aroortii marka lasoo tooso waxaan xasuustaa soomaaliya shimbiraha markay geedka soo fuulaan intaan digaagii iyo diiqii iyo shanqarahooda ku toosin jawjawjab codkaas dhegahuu u roonaa oo lafool dhaqan maalintaadiiyoo dhan ayay qurxinayaan marka markay shimbirahaas shanqartooda ay dhegaha kusoo dhacaan marka loo diyaar garoobaya maalinta cod macaan ama fanaanada hibe maxamed hodoniba nuura codkeed ayuu ahaay heestii sabab kale waxaan filaya dhegeystayaal fara badan inay si weyn uga heleen heestaasi dhinacii dhambaalada mar kale ama dhinaca gaamso dhinaca ibrahim caasho aan kaa horumaraya dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray maryan isaaq iyo saygeeda mursal cali iyo waxay yidhahdeen daahir cali shanqulow iyo xaaskiisa salaado iyo cabdinaasir daahir cali iyo waxay yidhahdeen suleymaan sheekh xasan geedi iyo dhammaanba reer shanqulow waxa ay jecel yihiin tahniyad iyo heestanba inay gaarsiiyaan maxamed cali caato iyo ruqyo cabdulaahi xasan oo arooskood uu ka dhacay dhagaxley kenya waxayna leeyihiin ducadu waa dhankiina waxaa leenahay arooskaas allah ka dhigo kii ay ruqyo cabdulaahi iyo maxamed cali caato ay kala kulmaan bashbash iyo barwaaqo eebbana uu kala siiyo bashbash iyo barwaaqo eebbana uu kala siiyo ubad khayr qaba dhambaalkanna waxaa ugu horreeya aabe sheekh nuur cali cabdi iyo hooye faadumo ibraahim cali iyo cali xuseen cilmi iyo cabdulcasiis sheekh nuur cali iyo ismaaciil sheekh nuur cali iyo canab sheekh nuur cali iyo aamine sheekh nuur cali iyo aadan sheekh nuur cali iyo nasro sheekh nuur cali iyo habaryar baa la yidhi batuulo sharuur tinle iyo sidoo kale habaryar faadumo malabow tinle iyo ugu dambayntii habaryar ceeblo madey waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadinba hawada u marinayaan arooska iyo aroosada baa layidhi maxamed sheekh cali nuur iyo aroosada baa layidhi maryan maxamed faarax arooskoodu ka dhacay dalka kanada waxa ay leeyihiin arooskaasi waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo midkii lagu baraaro ee lagu nagaado ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray dr maxamuud yusur maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen cabdulaahi yusur maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda iyo hooyo xaawo maxamed iyo caruurteeda hooyo suraar xare jaamac iyo caruurteeda iyo faadumo yaasiin jaamac waa wariyaheena v o a ee magaalada boosaaso iyo caruurteeda iyo odageeda iyo cabdiraxmaan maxamed weyre xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen cabdisalaan axmed yuusuf iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo siciid ow ciise muuse xaawo maxamed garyare iyo camran maxamed maxamuud iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo jaamac ciid maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda iyo fawsiye axmed maxamed tube iyo caruurtooda iyo sucdi yuusuf maxamed iyo caruurteeda iyo dhammaanba asxaabta waxa ay ku sugan yihiin dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay tahniyad ay u duraan heestaana ay la dhegeystaan jimcaale maxamed yusur iyo farxiyo maxamed faarax oo gabar ugu dhalatay magaalada boosaaso gabadhaasi oo loo bixiyey faadumo jimcaale waxay leeyihiin allaha ka dhigo tii dalkeeda diinteeda iyo dadkeeda anfacda aamin ayaan leenahay aniguna aamiin ayaanu raacinayaa warqadanna waa waraaqa tahaniyad meher wacan lagu soo bilaabay waxaana ugu horeysa faadumo cabdi cali iyo reer cabdi cali xayd iyo reer diiriye cali xayd iyo reer nuur qodob baa la yidhi iyo sidoo kale reer faarax dhagan iyo hooyo samsam faarax dhagan iyo sidoo kale aamina baa layidhi dhammaan dadkani waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan lamaanaha kalah baa layidhi cabdilcasiis axmed xasan iyo xaaskiisa aamino nuur maxamed waxay ku magac dheer tahay aamino nuur qodob dhammaan dadkaasi hambalyada dirayana waxay kala joogaan magaalooyinka ku yaala soomaaliya ethoobiya mareykanka iyo yurub dhanka ducadana waxaa layidhi waa cashucuudi daanduryana ibraahim uu ducadan qaadanaya waxaan ugu duceynayaa arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee wanaagsanaada ubad wanaagsanna lagu kala helo aamiin soo doon aan ku daawade waxaa wadajir ugu luqeynaya cabdi holan iyo nimco yaasin caraale
xigtootaad soo rogwaday laftaydii daradarsho iguu daray iguu daray dooxa weye waxaan ka atoonay degan degan duurka leenaho dadiya dunyaba ka go'ay waxaan ka adoonay degan degan duurka leenaho dadiya dunyaba ka go'ay
daralee darwish rageed damirkiyo aayahayga dunida kaan ugu jeclaa dad yowmay la doonataan
daralle habar dugaag darada derisnayo darmaantii aan jeclaa ila dootan ku idhi
daralee darwish rageed damirkiyo aayahayga dunida kaan ugu jeclaa dad yowmay la doonataan
daralle habar dugaag darada derisnayo darmaantii aan jeclaa ila dootan ku idhi
dalabkii aan jeclaayo dayaxi adduunko isodon isodon isodon dadabgale
warmaantii aan jeclaay dayaxii adduunkaay soo deg soo deg soo degaan ku daawadee
dalabkii aan jeclaayo dayaxi adduunko isodon isodon isodon dadabgale
barmaantii aan jeclaay dayaxii adduunkaay soo deg soo deg soo degaan ku daawadee
isodon isodon isodon dadabgale
soo deg soo deg soo degaan ku daawadee
isodon isodon isodon dadabgale
iisoo deg aan ku daawade codadkii macaanah ee fanaanka cabdi holland iyo nimco yaasiin caraale intaas ayaan kaga gudbaynaa dhinacii warqadaha ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalkan markana soo qabanayo waxa uu ka yimid waa tahaniyad dhalasho baa la yiri oo ka timid faadumo iyo yaasiin jaamac baa layiri waa tahay marka hore waanu salaamaynaa baa layiri daadiyaasha barnaamijka marka xiga baa layiri annagoo kala ah doctor maxamuud yusur maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdulaahi yusur maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo hooyo xaawo maxamed iyo caruurteeda hooyo sureer xareed jaamac iyo caruurteeda iyo faadumo yaasiin jaamac iyo caruurteeda cabdiraxmaan maxamed weyre xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdisalaan axmed yuusuf xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo saciid aw ciise muuse iyo xaawo maxamed garyare amran maxamed maxamuud isageeda iyo caruurteeda jaamac ciid maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa fawsiye axmed maxamed waxay ku magac dheer tahay tuube iyo caruurteeda iyo ugu dambeyntii sucdi yuusuf maxamed iyo caruurteeda dhammaan dadkan waxay ku sugan yihiin baa layiri dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyad dhalasho u dirayaan jimcaale maxamed yusur iyo waa jimcaale maxamed yusur baa qoran laakiin waxna malaynaya inay yuusuf tahay iyo farxiyo yusra sax
dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan jimcaale maxamed yusur iyo farxiyo maxamed faarax oo dhowaane gabar igu dhalatay magaalada boosaaso gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi faadumo jimcaale maxamed waxaanay eeboga baryayaan inay noqoto mid dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin
dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a oo aan ugu horeeyo anigoo ah daandure iyo caashucuud istuudayaal fadhida waxaan hambalyo jecelnahay inaan gaarsiino axmed cali sheekh oo ka tirsan shaqaalaha laanta af soomaaliga v o a iyo xaaskiisa shamsa maxamed oo dhowaan wiil ugu dhashay minnesota dalkan maraykanka wiilkaas oo loo bixiyey xabiib axmed waxaa leenahay xabiibow soo barbaar
aamiin dhambaalkanna waxaa ugu horeeya xildhibaan axmed maxamed diri waxauu ku magac dheeryahay nacnac iyo cabdulaahi maxamed diriye iyo cabdiraxmaan maxamed diriye iyo maxamed waa maxamuud maxamed diriye xasan maxamed diriye cabdirashiid maxamuud diriye mawliid maxamed diriye aamine maxamed diriye iyo kinsi maxamed diriye nimco maxamed diriye iyo iido maxamed diriye iyo saynaba maxamed diriye iyo hooyo faadumo jirde nuur dhammaan reer maxamed diriye waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan mawliid muuse maxamuud iyo ooridiisa marwo nimco aadan maxamuud oo meherkooda uu ka qabsoomay hotel xaraf ee magaalada hargeysa waxaana eebe uga rajeynayaan inay noqdaan qoys lagu baraaro qoys sidoo kale lagu soo hirto qoys rukunno adag ku taagan baa layidhi ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa inuu owlaad wanaagsan ugu deeqo annaguna waxaan leenahay aamiin ducdii ayagaabay soo dhameeyey ibraahino dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray reer cilmi cali iyo reer xuseen cilmi ooto iyo waxa ay yidhaahdeen qoyska reer axmed khayre iyo reer xasan gacal fidow iyo reer jeytaxayow iyo aabo xuseen cilmi cali oto dheere iyo xaaskiisa qamar aadan diini iyo maxamed xuseen cilmi iyo miski xuseen cilmi iyo sadaam xuseen cilmi xasan xuseen cilmi ismaaciil xuseen cilmi iyo cilmi xuseen cilmi iyo adeer cali cilmi cali iyo adeer xasan cilmi cali iyo waxay yidhahdeen eeduluul cilmi cali iyo adeer cabdiraxmaan cali cadow iyo adeer cabdirasaaq axmed geede aakhiro iyo adeer maxamed xuseen steli bidhe iyo waxay yidhahdeen adeer xasan abshir wehliye malafaayo iyo awowe xasan gacal fidow iyo ayay maryan jeyte xayow iyo abti cabdulaahi xasan gacal iyo abti cabdicasiis xasan gacal xogolof iyo abti cabdikuriin xasan gacal iyo hooyo aamine xasan gacal iyo hooyo saciido xasan gacal iyo hooyo zeynab xasan gacal iyo ugu dambeysta hooyo faadumo xasan gacal waxaanay jecel yihiin inay taani u diraan maxamed axmed khayr iyo waxay yidhahdeen faadumo xuseen cilmi oto oo ku aqalgalay magaalada muqdishow xaafadda warta nabadda waxaana ay leeyihiin ducaadinka leewaaye waxaan leenahay aqalgalkooda allah ka dhigo mid ay kala kulmaan nolol raaxo badan eebana uu kala siiyo ubad khayr qaba waa tahay markana waxaad nagula nasataan codka macaan fanaanada maryan mursal ciise iyo heestii shuba hadda
dayaxoo dhammaysiiyo qoraxdoo dhijaama dhamaysay nuurkii ayaad iga dhiganto shubahda dayaxoo dhammaysiiyo qorraxdoo dhijaama ku dhammaysay nuurkii ayaad iga dhiganto warkume dhulka kuguma aamine cirka kuma dhoofshe way way way hadhuntaadan mari karin labta ku dhigala shubaxda dhulka kuguma aamine cirka kuma dhoofshe way way way hadhuntaadan mari karin labta ku dhigala shubaxda waya aan ku dhehdaba farxad bay dhammayso dhudhumadan ku taagniyo istaagan ka dhacaya shubaxda marka aan ku dhehdaba farxad bay dhammayso dhudhumadan ku taagniyo istaagan ka dhacaya hayga dhiman dhulka kuguma aamine cirka kuma dhoofshe way way way hadhuntaadan mari karin labtan ku dhigala subaxda dhulka kuguma aamine cirka kuma dhoofshe way way way hadhuntaadan mari karin labtan ku dhigala hayahda ka dhibicda roobko dhanka bariga midhicdii ka dhalaalinayso ayaad iga dhiganto subaxda sida dhibicda roobko dhanka bariga milixdii ka dhalaalinayso ayaad iga dhiganto haiga dhiman dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobshe way way way haa dhuntaadan mari karin labta ku dhigan la subaxda dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobshe way way way haa dhuntaadan mari karin labta ku dhigan la subaxda dhuntaadan mari karin labta ku dhigan la subaxda dhuntaadan mari karin labta ku dhigan la subaxda
codkii maryan mursal waxaan filaya inaad ka wada bogateen mid ka mid ah labada dhambaale gacanteeda ugu dambeeya haddaan soo qabto waxaa loo diraya arooska iyo aroosada kale ah maxamed sheekh nuur cali iyo aroosada maryan maxamed faarax arooskaasi waxauu ka dhacay dalka kanada dadka taanida diraya waxaa ka mid ah aabe sheekh nuur cali cabdi iyo hooyo faadimo ibraahim cali iyo cali xuseen cilmi iyo cabdulcasiis sheekh nuur cali iyo ismaaciil sheekh nuur cali iyo canab sheekh nuur cali iyo aamine sheekh nuur cali aadan sheekh nuur cali nasro sheekh nuur cali iyo habaryar batuulo sharuur tinle iyo habaryar faadimo malabow tinle habaryar ceeblo madey baa la yiri iyo sidoo kale asxaabta kale kale ah baa la yiri mahdi cabdiraxmaan iyo abaayo zamsam cabdiraxmaan baa la yiri iyo sidoo kale dhammaan ah, walaalaha kale ah baa layidhi saadaq maxamed faarax iyo liibaan maxamed faarax nacimo maxamed faarax iyo sidoo kale mune maxamed faarax iyo nuuradiin maxamed faarax iyo shamse maxamed faarax iyo ugu dambeyntii cabaas maxamed faarax iyo abti nuur jees iyo eedo xaawo maxamuud dhammaantood waxay u rajeynayaan arooska dhex maray maxamed sheekh nuur cali iyo aroosada maryan maxamed faarax in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee wanaagsanaada ubad kheyr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanana waa loogu duceeyey aamiin waxaa noo baaqayaa aabe doctor cabdulaahi oo muuse yuunis iyo hooyo nabiha yuusuf xaajo aadan iyo waxay yidhahdeen rashiid cabdulaahi muuse iyo raxma cabdulaahi muuse iyo farduusa cabdulaahi muuse iyo maxamed cabdulaahi muuse iyo nasre cabdulaahi muuse cabdiraxmaan cabdulaahi muuse hibe cabdulaahi muuse iyo waxay yidhaahdeen ah, habaryare hibe xuseen deheeye iyo safiyo xuseen deheeye iyo injineer axmed xuseen muuse iyo xaaskiisa bahjo daahir fadan iyo dhammaanba caruurtooda iyo cabdifataax xuseen muuse iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdiraxmaan daa-uud muuse iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cumar daa-uud muuse iyo xaaskiisa iyo caruurtooda aabe yaasiin oo muuse yuunis iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo aabe xasan oo muuse yuunis iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo fahiima yaasiin oo muuse iyo caruurteeda iyo barkad yuunis maxamed iyo xaaskiisa iyo hadaaye xuseen muuse iyo waxa ay yidhaahdeen ah, qoyskeeda iyo kaltuur xuseen muuse iyo qoyskeeda iyo nimco xuseen muuse iyo qoyskeeda iyo ilhaan xuseen muuse iyo qoyskeeda iyo roode xuseen muuse iyo qoyskeeda iyo cabdiraxmaan maxamed aadan iyo mukhtaar xuseen muuse iyo cabdiweli maxamuud ciise jamaal maxamuud ciise iyo xamsa cabdulaahi sheekh ibraahim waxaanay jecel yihiin inay taaniid iyo heestanbay gaarsiiyaan doctor mustafe xaaji maxamuud horri iyo waxay yidhaahdeen doctoresa nuure cabdulaahi oo arooskoodu uu ka dhacay awdal waxaana ay leeyihiin ducada idinka laawaaye waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo kii ay kala kulmaan bashbash iyo barwaaqo eebana uu kala siiyo owlaad kheyr qabta aniguna aaminayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu dambeeyana waxa uu ka yimid adeer axmed maxamuud jaamac iyo caruurtiisa iyo adeer xariir maxamuud jaamac iyo caruurtiisa iyo adeer kayse maxamuud jaamac iyo sidoo kale adeer nuur maxamuud jaamac iyo cabdikariin maxamuud jaamac iyo ibraahin jaamac geedi iyo faarax ibraahim jaamac iyo hindi ibraahim jaamac iyo nimco ibraahim jaamac iyo caruurteeda iyo eedo cibaado cali geedi casho cali geedi iyo caruurteeda eedo fardaan maxamed jaamac iyo caruurteeda yurub maxamuud jaamac iyo luul maxamuud jaamac istaahil maxamuud jaamac qadan maxamuud jaamac iyo ugu dambayntiisa zaynab maxamed jaamac dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadeen u dirayaan mawliid muuse maxamuud iyo oradiisa marwo nimco aadan maxamed oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxaan ugu duceynaynaa bay idhahdeen wiil iyo caano gabar iyo caano annaguna waxaan leenahay aamiin heesta ku dambaysa ibraahim dhegeystayaashana waxaan usoo qabanaynaa heesta alkudhigeedu yahay janow waxaa ku luqaynaysa fanaanada lucky wise iyada ayaana kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doono waa caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daandurey oo idin leh Sid- dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo
أنا جيل مديدة جاهي شربت إياه جتلي مريض جيدو قينو شوكا جنادة يدون كوا جريتان كيا أنا جيل مديدة جاهي شربت إياه جتلي مريض jedogaynu shoqa jinaade yadunkuwa jiriitankaya jasiyabala ilaya darajai amaana mudaya jiruman male jasiyabala ilaya درجي أنا موديا تفهم الملك جنو أنا دوغا أجيبي جنو أنا دوغا أجيبي دوغا أجيبي أجيبي أجيبي جنو أنا جيركا مديدا Lankojelodis, get shaking, shagadi, mujikarayo.
codkaasi wuxuu gebagabo u yahay idaacaddayadii galabnimo anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo cabdicasiis xuseen cismaan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda fiidnimo toddobada ku kulmayno waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.